أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andulusaaka idiin haysa kuwooda ugu doorkaroon waxaa kamid ah kataib al ikhbaari ayaa baahisay filim cusbo lagu soo bandhigaya weerarkii cagmarinta ee mujaahidiinta ay kula wareegeen degmada awdhigle wilaaya saamiga ee shabeellada hoose faahfaahino dheeraad ayaa laga helaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey madaafiic lagu garaacay xeryaha cadowga allah ee degmada afgooye robab xoogan oo si weyn loogu diirsaday ayaa ka da-ay qeyba ka mid ahi walaayaadka islaamiga ee koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya dowladda saliibiyadda kenya ayaa qiratay in askar looga dilay weerar ay mujaahidiintu ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka gaarisa ee kuwas jira gumaysiga kufaarta kenya beelaha birgiri igajecel oo kamid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa hadiido xoolo gelah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta eribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaas xildhibaan ka tirsan murtadiyiinta ayaa ku eedeeyey madaxa kooxda ardada soomaaliya inuu heshiisyo qarsooydiha la saxiixday dowladda cadowga ah ee turkiga haweenka ku dhaqan degmada tiyagla wilaaya saamiga ee bokol ayaa hadiyada kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta eribaadka kaga jira furmaha wilaayadaas kulan wadatashi u dhexeeyay mas-uuliyiinta wilaaya saamiga ee geda iyo mid kamid ah beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gabagabooba deegaan ka tirsan wilaayadaas guddi ka socda maktabka dacwada wilaaya saamiga ee baaya booqasho ku tagay gooba waxbarashada ee deegaana hoostaga degmada qansax dheer ee wilaayadaas waa subaxnimo talaadaha taariikhdu ay ku beegantahay shan iyo labaatanka bisha barakeysan ee ramadaan sanada kun afar boqol afartan iyo lix xijri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andalus oo fidsan kataab al ikhbaariye ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigaya weerarkii cagmarinta ee mujaahidiinta ay kula wareegeen degmada awdhigle ee wilaayada shabeellada hoose faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen abuu xasaan dagaalka dhanka warbaahinta ah ayaa mar kale lagu jebiyey kooxda ridada soomaaliya kadib markii kataib al ikhbaariya ay soo bandhigtay fiidiyowyo ka turjumaya xaqiiqda waxa ka dhacay shabeellada hoose hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo guulihii mujaahidiintu allah fadligii ay gacmahooda ku soo hooyeen dadka muslimiinta ah ayaa ku indhaqabowsaday markii ay arkeen wixii gaaray maleeshiaadka riddada ee magacyada kala duwan loo baxshay kuwaasoo xaabo looga dhigay dagaalka u dhexeeya xaqa iyo baatilka ee ka holcaya bariga afrika dagaalkii taariikhda galay ee degmada awdheegle ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa soo bandhigay wacdaro taasoo ka muuqatay goobta dagaalka kadib markii kataib al ikhbaariyah ay soo bandhigtay fiidyo uu muujinayo sida dagaalka uu u dhacay iyo jabkii murtadiinta gaaray fiidiyowgan ay baahisay kataib al ikhbaariyah oo la daawan karo wax ka badan toddoba daqiiqo ayaa ahaa mid xiise gaara xambaarsan islamarkaana farxad geliyey quluubta malaayiin muslimiin ah oo ku nool dalka iyo dibaddiisa kadib markii filimka lagu baahiyey baraha bulshada iyo mareegaha internetka haddii dadka filimka aan daawan aan u muujiyo qayb ka mid a filimka wuxuu filimku bilaabanayaa xilli saq dhex oo habeennimo rasaasta ayaana ah midda ifinaysa goobaha lagu dagaalamayo waxayna ciidamada mujaahidiintu weerarka la beegsadeen fariisimihii iyo xarumihii murtadiinta muddo uu dagaalka socday kadib mujaahidiinta allah fadligii waxa u suura gashay inay la wareegaan dhammaan fariisimihii saldhigyadii iyo xarumihii murtadiinta ayna ka dultillaabsadaan bakhtiga murtadiinta kadib markii ay haleeshay rasaasta mujaahidiinta
وصاح الفارس المسلم سأقفل قتلكم لهبي نذير الشر قد دمدم على الكفار بالغضب وصاح الفارس المسلم سأقفل قتلكم لهبي ويمضي بالجهاد عدم بدفع الكفر والطلب يقاتل كل من أجرم waxaa filimka lagu soo bandhigayaa goobihii mujaahidiintu ay la wareegeen oo ay ka mid tahay buundada weyn iyo saldhigyo kale oo muhiim ah oo murtadiinta laga faramuruujiyey inta filimka uu soconaya waxaa lagu arkayaa qanimadii murtadiinta laga furtay oo aan qoraal ku soo koobi karin iyo waxa ay ka kooban tahay ishaakuu macalinahe filim ka fiirso qaybaha dambe ee filimka waxaa ka soo muuqanaya tiro maxaabiis murtadiin ah oo nolosha lagu qabtay kuwaasoo qaarkood hadlaya iyagoo dhex fadhiya hubkii iyo saanadii lagala wareegay kana sheekaynaya wixii meesha ka dhacay magaciida nuur xuseen cadow waaye waxaan ka tirsanahay muddada afar iyo toban oktoobar waxaan ku soo biiriyey laba kun toban iyo afartii hadda waxaa ag fadhiyo raashinkii iyo waxii xerada yiili oo meel laga soo qaaday oo tiradooda la koobi karin hor iyo gadaal iyo yaallo ayaa hadda dhex fadhiya axmed nuur xasan anoo ah ka tirsan ururka shanaad ka tirsan ow dheegle laygu soo qabtay shalay oo sibdii howlgal ka dhacay walaayada iyo xoogga dalka isku qabteen saastay tahay aniga iyo rag kaleba nala qabtay raggii kalena cagoo hore ku fakadeen hubkayna iyo saaniyadayn iyo waxayna dhammayna ay meeshan taagan yihiin sababtoo aa u jeediin oo maleyha soomaaliya hubkayna waa kanaa gorgor iyo oktoobar say u lahaayeen saaniyadoodii hubkoodi waa kanaa walaayadda hadda madaxaa maanta madaxaa u baxay maa u jeedin waa kala kacsadeen ayakana kuwii garabka hore alla ka baxay aad iyo aad intii maqashaa maqashay intii maqalina ha maqasho
ugu dambeyn filimka laga soo saaray degmada awdheegle ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayna baahisay kataa'ib al ikhbaariya ayaa qayb ka ah filimaan iyo fiidiyowyo kooban oo laga soo saarayay xaqiiqda waxa ka jira dagaalka u dhexeeya xaqa iyo baatilka raayada tawxiidka iyo beebelka masjidka iyo kiniisadda qaala tacaala waqul jaa'a alxaqu wazahaqa albaatil ina albaatila kaana zahuuqa jazaaka allaahu khayran walaalka abu xasaan faahfaaino dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey madaafiic lagu garaacay xeryaha cadowga allah ee degmada afguuya ciidamada mujaahidiintu waxay shali tiro madaafiica ku garaaceen laba xer oo maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugan yihiin degmada afguuya oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanku kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose allah fadligiisa madaafiicdaas ayaa sababay dhimashada ilaa iyo siddeed murtad oo sargaal uu ku jiro iyo dhaawaca lix iyo toban kale roobab xoogan oo si weyn loogu diirsaday ayaa ka da-ay qayba ka mid ah wilaayaadka islaamiga ee koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali
roobabkan ay ku diirsadeen dadka iyo duunyada ayaa ka bilowday deegaano fara badan oo ka mid ah wilaayada galguduud kuwaasi oo ka da'ay duleedka degmada galhareeri ee wilaayada galguduud iyo deegaano kale roobabkan ayaa waxay ka mid yihiin roobabka guga oo si weyn ummadda muslimiinta ay u sugayeen waxaana allaha fadligii roobabkani ay ka da'een deegaanada kale ah oorlaay dulhaar shiilo calibuubaal bargaan caafi coosweyne iyo degmada galhareeri roobkan ka da'ay magaalada galhareeri ayaa ahaa mid biyo dhigay waddooyinka degmada roobka ayaa wuxuu da'ayay in ka badan nusa saaco roobabkan ka da'ay deegaanadaasi waxay ahaayeen roobab si weyn u biyo dhigay dadka wax ka yaqaana roobka ayaa waxay sheegayaan in uu yahay mid abuurka soo dhalin karo kaas oo magiciisa ay ku sheegeen xididoole mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa wax ka weydinay roobka waxaa galabta ilaahayna siiyey madar lagu diirsaday oo beledka degmada galhareeri daafaheeda ah ayaa alla noo di'iyey raxmaddaas alla noo di'iyana inaan ummadda la wadaagno marka waxaan idiin sheegayaa roob ka soo bilowday agagaarka oo awrlay ka soo bilowday oo halkaa iyo debdheere ka soo bilowday oo dulhaar iyo dhulkaasta ka soo rogan oo xaggaa iyo adiga maaragtaa bargaan ilaa caafi qabtay oo madar lagu diirsaday ah oo ilaa bacadaha ambergaan ka bareeya ku yaala oo ilaa haddii maaragtaa dhulkaas ama calibuubaalle ama oo beledka agagaarkiisa daafihiisa oon ou noo geliyey ay ilaahay baanna mahad uga haynaa annagana hadda waa ku diirsannay xoolo waa ku diirsahayaan ilaahay baa nicmadaas noo da'shay ilaahayna mahaddaas iskale roobku xilligii maaragta la rabay ayuu noo da'ay xilligii la rabou noo da'ay habar eri harbaadiyo dhihi jireen waa saqayr ilaahay di'iyo waaye laakiin xilligay adiga maarata adiga maarata loo baahnay oo xilli hore ah oo badarku ku baxayay xilliga awdaa waa xilligaas marka daafaha degmadu waa adiga maarata agaarkeeda adiga korkeedaba ha u badnaadee ilaa bergaan iyo caafi ilaa dhinacaasba ha u badnaadee waa dha- dhalati waaye dhalati waaye si weyn si weyn ayaa beerta looga shaqaynaa waa hadde waa roob lagu diirsaday noqonaysaa oo xoolo ku diirsadeen dadkana beeruhu adiga maarata ku tabceen degmada biyo wacanaa dhex yaalla biyo wacanaa dhex yaalla ta ilaahay noo siiyey ayay u galeen marka biyo wacan ayaa dhex yaalla hadda cawada waxaa lagu dhex socdaa xareed baa lagu dhex socdaa oo soonqaadka uu yahay shan iyo labaatan uu yahay waa bilowga roobabka guga oo si weyn loo sugayo ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in naxariistiisa uu siiyo ummaddiisa sidoo kale waxay roobabka ka da'een wilaayada islaamiga ay hiiraan gaar ahaan degmada buu'a qable jasaaka allahu kheyran walaalka cabdiraxiin sheekh cali sidoo kale roobab si weyn loogu diirsaday ayaa xalay waxay ka da'een magaalooyin iyo deegaano ka tirsan wilaaya saamiga ee jubbada dhexe gaar ahaan degmada bu'aala waxaa xalay ka da'ay roobab si weyn loogu diirsaday oo muddo socday iyadoona roobkaasi bu'aala ka da'ay oo biyo dhigay wadooyinka magaalada shaqartaas aad maqlaysaana waa roobkii xognaa ee xalay ka da'ay degmada bu'aala waxaan allah subxana taala weydiisanaynaa inuu nimcada roobka inoo ziyaadiyo inoogana dhiga mid anfac leh oo aan wax dhibaataa u geysan dadka muslimiinta dowladda saliibiyadda kenya ayaa qiratay in askar looga dilay weerar mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka gaarisa ee koos jira gumaysiga kufaarta kenya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen abuusheba war ka soo baxay taliska booliiska kufaarta kenya ayaa looga hadlay weerar maalin ka hor mujaahidiintu ay ka fuliyeen ee deegaan ka tirsan gobolka gaarisa halkaasoo khasaare xooggan lagu gaarsiiyey ciidamada kenyaanka afhayeenka ciidanka booliiska kenya michael k misheri ayaa sheegay in ciidan ka tirsan mujaahidiinta ay soo weerareen subaxii isniinta xero ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaan lagu magacaabo biya madoobe oo hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa wuxuu qirtay afhayeenka ciidanka booliiska kenya in weerarkaasi looga dilay askari kenyaan ah halka looga dhaawacay afar kale wuxuu intaasi raaciyey sarkaalkan u hadlay dowladda kenya in ciidanka la laayay ay ka tirsanaayeen ciidanka kenya ee booliiska isagoona sheegay in dhammaan agabkii iyo hubkii le xeradaasi ay qaateen ciidamadii mujaahidiinta ee weerarka soo qaaday dowladda silibiyadda kenya ayaa walaac xoogan waxay ka muujisay howlgallada mujaahidiinta ee kusii baahaya deegaanada n f d ee kenya gumaysato shalay ayay ahayd markii weerar mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka hareersuuki ee hoostaga degmada ceelqaaluw ee gobolka mandheere lagu dilay taliyihii iyo askarta booliska deegaankaas waxayna mujaahidiintu ka soo furteen qori iyo boosh iyadoo taliyaha la dilay ahaa murtad soomaali ah oo deegaankaasi taliyo booliis ka ahaa jasaaka allahu kheyran walaalka abuusheba beelaha abadgedir iyo gaajecel oo ka mid ah beelaha degwila saamiga ee shabeellada hoose ayaa hadiyado xoolo geel ah ku wareejiyey ciidamada mujaahadiinta ee ribaadka kaga jira furamaha hore ee wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen cabduqaadir maxamed rabbaani halkan oo aynu ku nimid booqasho gaaban waxaa ka dhacaysay xaflad aad u ballaaran oo labaatan geel oo neef ah ay ku wareejinayeen qabaa'ilada habargedir iyo gaaljecel ee dega wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose kaas oo ay ugu talagaleen in ay gaarsiiyaan geesiyaasha tawxiidka ee ku jira furmaha hore ee dagaalka ee wilaayada shabeellada hoose halkaas oo ay mujaahidiintu ka wadaan taqadum ay ku furanayaan deegaano iyo sidoo kale degmooyin ka tirsan wilaayada shabeellada hoose oo ku jiray gacanta cadowga qaar ka mida nabadoonnada wareejinaya geelan ayaa xafladda waxa ay ka sheegeen in uu yahay mid horudhac ah islamar ahaantaana qabaa'ilku ay ku mashquulsan yihiin sidii ay u soo gaarsiin lahaayeen mujaahidiinta walaalahooda hiil iyo hoo intaa ka dheeri ah odayaasha ayaa dhanka kale waxay baaq u direen maleeshiyaadka dabadhilafyada murtadiinta ee xasan garguurta uu ku adeeganayo waxayna ugu yeereen gacmo furan iyo in si wanaagsan loo soo dhoweyn doono haddii ay ka toobad keenaan ficilada gaalnimo ee ay ku jiraan kuna garab taagan yihiin salabiyiinta duulaanka ah waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay cidda keentay xoolahaas annagoo muddo ka shaqaynaynay arrimahan ku saabsan jihaad fii sabiilillaah oo taxriir in lagu booriyo dadkii xoolihii inay la baxaan cid ku khasabtay aysan jirin khiyaarkoodana ay muslimiintii ayna wacdeen annaga marka annagoo odayaashii ah waxaan na wacay beesha gaaljecel iyo waxaan na wacay beesha habargidir sidaasayna waxay ku wareejiyeen toban neef gaaljecel aan ugu soo wareejiyey tobanna habargidar aan ugu soo wareejisay annagana biidni illaahi tacaala xarakatu shabaab mujaahidiin oo hadda wakiil noogu yahay waaliga ayaan kusii wareejinay biidni illaahi tacaala waxaan aad ugu faraxsannahay shaqada ay qabteen insha allahu tacaala haddana darhaasana waxay ahayd saddex neef oo geela ayaa waxaa bixiyay beesha reer begedi waa aad iyo aad bay u mahadsan yihin ayagana haddana waxaa soo socdo geel tiro badan timir tiro badan magacaygu waa cabdullaahi maxamed fidoon naqiibka beesha habargidira shabeellada hoose geela aan wadnaa wuxuu yahay afurno walaalaha dagaalka ku jira ee xoreyn haya dalka cadow haysto marka qaybtana waa qayb aan usoo hormarnay in hadda maanta aan ugu samayno afar oo toban neef oo geela waaye qaybta anugu aan wado kulli gelyo kalena way jiraan oo qabaa'ilku ay wadaan aadan maxamed abuukur oo loo yaqaan aadageeley geelaan ujeedkiisa ilaahay fadligiis ee maanta marxaladda jihadka oo maraayo waa la socotiin ee laba xisbi ayaa xisbi shaydaan iyo xisbullaahi marka sidaas darteed ee beeshii waa beel reer gaal jecel oo beeshii ansaarteeda taqaaneen marka geelaas iyadoo cid u dirtay iyo howlo ay jirin ayagaa is ilqaamay marka raggaasaan rabnaa in oo jihaadkan kaalintaan iyo doorkaan ugu qaadana jazakumullahu khayr gabagabada munaasabadda waxaa kelimad ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan wuxuuna ku tartarsiyey qabaa'ilka in ay dadaalka ay soo bilaabeen ay sii dardargeliyaan si ay walaalahooda mujaahidiinta hiil iyo hoo ay ula garab istaagaan odayaasha xaqiiqatan waa cunsur muhiim ah oo bulshada ka tirsan ummadoodana waxaweyaan inay khayrka ku hogaamiyaan ayaa laga rabaa waana waxaa loo duubay ilahi subhana wataala miisaanka xasanaadka allah u saaro odayaasha juhdiga ay bixinayaan gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa labada beelood ee maanta mugta la soo degdegay ee mubaadarada la yimaaday ee geela keenay oo labaatan neef oo geel ee maanta nagu reejinayeen waa beelweynta gaaljaal iyo beelweynta habargidir ilahi subhana wataala ha barakeeyo miisaanka xasanaadka allah u saaro waxaan leenahay hadda beelaha soomaaliyeed waa ujeedaan maanta dadka muslimiinta ah ee dhibka haysta ujeedaan culeysyada mugtahay cadowga ilahi subhana wataala ay ku hayaan waa ujeedaan deegaanada hadda aad tagteen waa la xoreeyey mugtahay dhibaatada ka jirtay hore waa maqli jirteen haddana indhihiin ha ku aragteen ilahi subhana wataala waxaweyaan ha idin farakeeyo ha ka daalina marka cadowgaas inaan mugtahay aan isu kaashanno oo aan iska wada dhicinno munaasabadan oo aan dhex taaganahay islamarkaana lagu wareejinaya geela ayaa waxa ay qayb ka tahay dadaalada lagu dardargelinayo jihaadka ka socda bariga afrika iyo wiilasha mujaahidiinta ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose kuwaas oo allaah fadligii uu gacantooda ku makaniyey deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada shabeellada hoose cabdulqaadir maxamed idaacadda islaamiga alandalus raydably wilaayada shabeellada hoose jasaaka allahu kheyran walaalka rabbaani xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa ku eedeeyey madaxa kooxda hurdada soomaaliya inuu heshiisyo qarsoodiya la saxiixday dowladda cadowga ee turkiga tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen marwaan moxamed mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka riddada ayaa sheegay in xukuumadda murtad gurguurte ay dowladda riddada ah ee turkiga la gashay heshiisyo kala dhowr ah weliba iyadoo aan la soo marinin oo aan la horkeenin baarlamaanka riddada waxa uu sheegay in kooxda riddada aysan dhaqaalaha dalka ku bedelan wax nacfi aanan u lahayn bulshada taasoo ka dhigan in murtad gurguurta uu si baylaha u bixinayo hantida ummaddan soomaaliyeed waxa uu sidoo kale xildhibaankaa sheegay in ku dhowaad labaatan heshiis ay soo gashay kooxda riddada weliba muddo kooban gudaheeda balse kan turkigu uu yahay midka ugu khatarta badan xukuumadda ankara ayaana maanta xoog ku haysata ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan waddanka ilaa heer ay gaatay in badeecadaha dalka soo galay ilaa boqolkiiba siddeetan loo xiro dowladda turkiga mar uu murtadkan hadlayay in waxa uu yidhi labaatan heshiis bay xukuumaddani soo gashay turki u a e egypt etoobiya eritereya azerbaijaan heshiiska etoobiya ankara dayaxgacmeedka la sheegaayo kalluunka turkigu wuxuu monobili ku haystaa ilaha dhaqaale ee soomaaliya saddexda ilo dhaqaale ee soomaaliya ama magaalada muqdisho ku yaalla waa garoonka dekedda iyo hosbitalka boqolkiiba siddeetan badeecadda soo gashada soomaaliyana waxay ka timaadaa waddanka turkiga kooxda riddada ayaa har iyo habeen sida tan isku hor wadgibixya warbaahinta horteeda maadaama qaar ka mid ah xildhibaanada riddada ay ka amagaageen sida uu murtad xasan sheekh maxamuud uu xaraash iyo xolo jaban uga dhigay hantidii guud ee dalka iyo middii gaarka ahayd intaba jasaaka allahu kheyran walaalka marwan haweenka ku dhaqan degmada tiigil wila saamiga ee bokool ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaas tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani maxamed hadiyadan oo ka kooban buskud timir caagada biyaha lagu qaboojiyo iyo dhar noocyo kala duwan leh iyo haweenka muslimaadka degmada tiyoglo waxay ku wareejiyeen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha wilaayada islaamiga ah ee bakool haweenka muslimaadkaah ee ku dhaqan degmada tiyoglow iyo deegaanka biyoley oo ka mid ah deegaanada hoostagaha degmada tiyoglow ayaa iska kaashaday bixinta iyo diyaarinta infaaqan ay ugu talagaleen walaalahooda mujaahidiinta si ay ula qaybsadaan haraadka iyo qabowga habeenka ay seexdaan iyagoo difaacaya sharafta iyo iyo dhiigga dadka muslimiinta ah munaasabadii ay ku wareejinayeen hadaayaadka oo ka dhacday degmada tiyeglow waxaa kasoo qayb galay maamulka islaamiga ah ee degmada culimaauddiin iyo nuqabo waxaana ugu horeyn ka hadlay gabdhihii muslimaadka ah ee soo diyaariyey hadaayaadka unoo gabdho muslimaadka gobolka bakool kumid eena walaalo aan safuufta hor gaalada kale hardemahaymay baan gudbiyahayna geek ilaahay ha noo qaaday gaaladan allika jibiya lixdan biloor oo biskudhe tamar oo soddon i sagaal kartoon ee caagidaalka oo gaaranoo biyogabanakaweelo likashabadow oo bogol labaata iyoonay li'aag e camaamidooyin alijar go-ooyin alijar buumooyin alijar furun alijarta alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala mayba ku tuugana inima aragnay gaaladan muslimiinta ilaahay ku jibiy jabsanta hataba ma aragnay sayuhu zamul jamcu wayuwalluuna dubura meelbaliinka seeda ma aragnay dabirka lay jeediyahayta ku mid ah ilaahay intayn dhammaatiro ilaahay inku tuugahayna walaalo muslimiinta meelbaroogaan mayba ogaahiyaana inuuna garabsho ina madkastaba garabsho ina meel kastaba unu roogna hataa meeluun hata geeka kasugugna nim aragna jismagaayna lay roogme qaluubtayna ihonay niidayna meetiyo lay jarto safuufta la jarto yay ogin ilaahay nin markhaateeye asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo ah umu usaama gabro muslimaadka ee degmada tiyaaglow kanooloobuna ina sida walaallayba sheegdi hadiyadaas walaalon ku tiragalni walaanun tahaniiskaban ilaahay dartiis walaanun dhiibanina ilaahay dartiis walan dhiibani mujaahidiinta way badhan meewalbiyo rogaan garabkiina enna gabro muslimaadka ee degmada tiyagla hoobuna enna xasan garguurtuna way badlahaa waleeda hadartoona way buahaa xaabada way baayayinaha jahanabo insha allahu tacaala insha allah walaalaan mujaahidiinta haan un hadda intaga dhiibni walku badan walku badan ee rajeen insha allahu tacaala halyeeyada islaamka may ballana haddii aan gabdhaha muslimaadka ee walaayadda islaamiga ka nool insha allahu tacaala quluubtaanna mayba siilin jarta isan biidin illaahi baani mayba ilaahay ku rajayna inta gaalada noo jebiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala bishan ramadaan gudaheeda calanka islaamka laga suro madaxtooyada biidin illaahi tacaala xasan gurguurtin maybaan sheegane muqdisho inta ka dhihi doonta tii kaabul oo kale oo adina diyaaradda dib ku qabsado doonta biidin illaahi mujaahidiinta may ballanaha isbiru waxtasibu sabarasiinana maalinhamiya garabkiingana ilaahay subxaana wa tacaala mayba ku rajayne intii cimrigan niindeersi nasriga kaabul oo kaleenta walaalaheena reer falastiinna may balena sawara walaalayaalow ilaahay subxaana watacaala may basiin ku rajeene odoommidii isan ka shaqaysada laaytaanta yahuudda naqata insha allah unuun
nabadoon cali maxamed yarow oo ka mid ah waxgaradka wilaayada abakool ayaa hadiyadaha ka guddoomay haweenka isagoona ku wareejiyey maamulka islaamiga ah si ay u gaarsiiyaan walaalaha furmaha ku sugan degmadii tijeeglow gabroy muslimaadka haeno ka noolayan xafladda keen oo yo-anka gurmudaan walaalasha mujaahidiinta safuufo ka jara haddii busku taada lahaay kolley walaa horteen kumuuqada arag ahayna aagateedii regi mujaahidiinta sheewsada lahaayeen walkasta adlankii geeka walaal ee furunta ka suqno odowla sabartamahay wali ka faraxa lahaay intaha ka diyaariyeen ilaahay ma inku baryaana ini maalsho ilaahay inbarakaay gabroosada la ogey haan inka qiimo badan adduunkan geeka hadda ka nool yow may iina ilan quriyta gaalada sada inla helge ma hayto gaalada san gala hayto waa gabroogi dhaliyo haddana gabroogi hoolasho ka biyahayo ilaahay may lanaa hoolasho haanbarakaay jasaakumullaahu khayr dembijo allaha dhaafa may filaane muxaafadadii iyo walaayadii gobolkii dhammaan maybaa ankurajeane ini yoona siliinkatari galay gabrooyi walaalohayan ragi mujaahidiinta ini deersiyaan haankatari galeen ini deersii doonaan kaalinta haweenka muslimaadka ayaa islaamka door muhiim ah kaga jirta tan iyo wakhtigii nabigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaana xusid mudan in jihaadkan mucaasirka ah ee ka aroolsan bariga afrika kaalin libaax leh ay ku leeyihiin gabdhaha muslimaadka taas oo si weyn uga muuqato saaxada jihaadka jazaaka allaahu kheyran walaalka cabdiqani kulan wada tashiya u dhexeeyay mas-uuliyiinta walasaamiga egeda iyo mid kamid ah beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkan casaam carafaad waxa uu ahaa kulan ballaaran oo si heer saraa loo saagaasimay islamarkaana barbar socotay dowro qaadatay muddo toban maalin ah waxauna kulankan u dhexeeyey beesha gaasan iyo wilaayada islaamiga ee gedo intuu kulanka socday waxaa kasoo baxay bayaan ka kooban qodobo dhowr ah kaas ay ku midaysan yihiin beesha gaasan lamarkow beeshu waxay si buuxda u qaadatay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo fulinteeda insha allah labo beeshu waxay isla qaateen garab istaagga jihaadka ka socdo beriga afrika naf iyo maalba insha allah lamar saddex beeshu waxay bara ataam ah ka qaadatay gaalada iyo murtidiinta haba ka dhasheene
lambar afar beeshu waxay isla qaateen horumarinta dacwada iyo waxbarashada lambar shan beeshu waxay isku raacday difaaca aagga ay ku beegan tahay insha allah
intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka beesha gaarsan iyo ugaaska guud ee beesha iyagoona ballanqaaday inay garab taagan yihiin ku dhaqanka shareecada islaamka annagoo odayaashii afka gaarsan ku hadlayna bayaankaas qabiilku soo saaray ee ka soo baxday qabiilka gaadsan waan ku qanacsannahay waana taageersannahay aad baana u soo dhowaynaynaa waxa weeye wax walba oo kitaabka ilaahay lagu bixinaya ee macnaha diinta ilaahay lagu bixinaya ilaahay subxaan qaadira loogu dhowaanayana diyaar baan u nahay inaan waxa weeye u istaagno naf iyo maal iyo waxa weeye wax kastaba deegaanka gaadsan dadka jooga waxaan nahay dad u istaagay saqiir iyo kabiir buu u istaagay jihaadka allah naftana waa ku bixinaynaa maalkana waa ku bixinaynaa ragna waa dhiibnay kuwo kaletana waa dhiibaynaa maalkana waa bixinaynaa insha allah ha lagu soo dhowaado sidoo kale waxaa munaasabada kulanka ka hadlay afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee gedo nabadoon xasan cismaan biixi soomaaliya waxaan leeyahay istaag dalkaada diintaada iyo dalkaada u istaag reegaasanoo damaanada aad qaadeen iyo ballanta aad qaadeen halkaa ilaah dirta aad ku qaadeen idinkana ka dhabeeya inaan ka dhabaysaan waan rajaynaynaa keligiina kuma noqonaysaan furunta aad joogtaan gurmud soomaaliyeed iyo gurmud beelo kale iyo gurmud mujaahidiinba waad helaysaan ugu dambayntii waxaa gabagabada kulanka ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqbaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediya dardaarano kala duwan haddaad dhahdeen diinta ilaahay baan u nusraynaynaa annagana insha allahu tacaalaa maciinaan nahay oo waan idiinla jirna insha allahu tacaala qodobka labaad ee aan beesha u dardaarmayo waa inaan jihaadno jihaadkaa lagu cisoobaa dulligaa looga baxaa fakhrigaa looga baxaa dadnimaa lagu helaa reer gaasano waxa aan ku ballamayno jihaad jihaad baan ku ballamaynaa allahu akbar maanta adinkaa u owlisan in waxaa weeyaan maanta gaashaanka aad qaadataan oo naqiibka siduu u sheegay oo uu yidhi ha noola hubeeyo raggannaga annagana insha allahu tacaala taasaan iyadayna ikhwaani wax badanaa noo yaal howl badan noo taalle hala diyaargarooba insha allahu tacaala jihaadaan noo ballanna kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamada isdabajooga ee sida tartarta leh uga socda degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga hegado kaasoo la yeelanayso beelaha dega wilaayada loogana arinsanayo horumarinta ku dhaqanka shareecada islaamka jazaaka allahu khayran walaalka cazaam guddi ka socda maktabka dacwada walasaamiga ee baaya booqasho ku tegay goobaha waxbarashada ee deegaana hoostaga degmada qansax dheer ee wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkan abu xasaan guddigii ay dirtay wilaayada islaamiga ee baay ee ka socday maktabka dacwada wilaayada ayaa markan gaaray deegaano hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada baay deegaanada guddigan ay gaareen waxaa ka mid ah barbaare raamacadey guduudo barwaaqo kooban ceelgeed dow iyo deegaano kale oo dhammaantood ka mid a deegaanada hoostaga degmada qasax dheere ee wilaayada baay waxay guddiga booqdeen dhammaan goobaha waxbarashada ee ku yaala deegaanadaas iyagoona imtixaanaad ka qaaday ardayda dhigata dugsiyada qur-aanka kariimka maraakista macaahidda iyo dhammaan goobaha waxbarashada ee deegaanadaas waxay sidoo kale guddigan kulamo la qaateen odayaasha dhaqanka waxgaradka ganacsatada waalidiinta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada tirakoob ay soo gudbiyeen guddigan ayay ku sheegeen in dugsiyada qur-aanka kariimka ee ku yaala deegaanadaas islamarkaana lagu barta tajwiidka ay gaarayaan konton iyo lix dugsi qur-aan ardayda imtixaanka gashay ayaa gaaraysa siddeed boqol iyo konton arday macaahidda taajul waqaar ee ka furan wilaayada islaamiga ee baay ay ku tilmaameen in deegaanadaasi ay ka furan yihiin laba macad oo ay dhigtaan arday gaaraysa siddeetan arday macadka khadiija bintu khuwaylad oo isagana ah macad u gaar ah gabdhaha muslimaadka ah islamarkaana ka furan wilaayada ayay guddiga sheegeen in deegaanadaasi uu ka furan yahay hal macad oo ay dhigtaan arday gaaraysa soddon gabdhood maraakista si guud imtixaanka galay ayay guddigan ku tilmaameen sagaal markas kuwaasoo ay dhigato arday ka badan saddex boqol iyo toddobaatan arday mu'asasada alqalam oo ah mu'asase ay dhowaan ka hirgelisay wilaayada degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay islamarkaana loogu talagalay ardayda farbarka iyo akhriska ayay guddiga sheegeen in deegaanadaasi ay ka furan yihiin laba mu'asaso ay dhigtaanna arday gaaraysa lixdan arday waxaan idiin soo gudbin doonaa markan qaar ka mid a goobaha waxbarashada ee deegaanka raamacadey oo ka mid a deegaanadii guddiga ay booqdeen waana kuwan qaar ka mid a gabdhaha muslimaadka ee wax ka dhigtay maraakista deegaankaas oo soo bandhigaya qeybo ka mid ah waxyaabihii ay barteen nashkuru lilwilaayati alislaamiya wilaayata baay على جهودها الميمونة تجاه أمتها تعليما وتطويرا وتقويما وتوجيها وعلى طليعتها الشيخ الهمام والوالي المقدام الشيخ همزة أبو جعفر حفظه الله جزاه الله عنا كل خير ما ناح في الأيك ناجع تروبا ولمكاتبه وأعوانه وأركانه أزكى شكر وأعلى تقدير وخاصة لمكتبة الدعوي الذي شمر لمهمة الدعوة والبيان لإنقاذ الأمة من مكائد عدوها وإقامة منهج الحياة عقديا وسياسيا واقتصاديا ونخص بالذكر محرك المكتب أهلا ضيفنا أهلا كراما يباشر حبكم فينا الجنانا أهلا ضيفنا أهلا كراما يباشر حبكم فينا الجنانا هو الإسلام قد رفع العبادة بلا نسب ولا مال أخانا والإسلام قد رفع العبادة بلا نسب ولا مال أخانا guddigan ayaa horey u soo maray degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay waxaana lagu wadaa inay socdaalkooda ku soo gebagabeeyaan degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay jazaaka allahu khayran walaalka abu xasan guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxaanimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga alandulus saaka waaniga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxaanima andalus waxaanu suurtageli oo aan uga mahad celinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkaas waxaanima andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsiya dhegeysiga idaacadda islaamiga alandulus wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak wa jihaadukum mubaarak